kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha maraykanka arrimo murugsan oo dhowr ah oo haysta maamulka madaxweyne obama ayaa toddobaadkan hadheeyey warbaahinta maraykanka weerarka qunsuliyaddii maraykanku ku lahaa magaalada banghaazi ee dalka liibiya iyo dilkii ka dhashay iyo weliba arrin kale oo la xidhiirta lambarro telefoon oo dowladdu ay khasab kaga qaadatay wakaaladda wararka associated press taasoo faafisay war ayna dowladdu jeclaysan ayaa waxa weheliyey qodob kale oo aad u kulul kaasoo la xidhiidha waaxda cashuuraha maraykanka oo si gaara u dabagashay ururka loo yaqaano tea barty ee muxaafadka ah oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga haddaba si aynu u fahamno waxaa dhex maray waaxda cashuuraha maraykanka oo marka magaceeda lasoo gaabiye la yidhaahdo i r s iyo ururkan muxaafidka iyo weliba in arrintan fadeexad lagu sheegi karay iyo in kale ayaa waxaa khadka telefoonka ee magaalada buffalo ee gobolka new yorkan kula xidhiiray doctor hodan siciid oo bare ka ah jaamacadda buffalo ee gobolkaasi weli fadeexad horta umay dhaadhicin oo weli inay fadeexad noqonayso lama hubo laakiin waxaa dhacaya waxa weeye waxaa laysku haystaa maalintii jimcihii hore ayaa waxaa soo ifbaxay in hay-adda i r s-ka ee cashuurta maamusha ma cashuurta madaxda ka ah ay raaligelin ka bixiyeen waxyaala ay sameeyeen qaybaha bulshada olooyinka bulshada kamida ay ku sameeyeen oo ahayd inay si gaara u baadheen cashuurahooda waayo qola hadda la yidhaahdo t baadiga iyo betriadka waxyaalahaas qiimadahaasi ay ay ka helaanba in si gaara fiiro gaara loogu yeesho oo la eego siday maaragtay waxay cashuurahooda cashuurkoodii markay xeraysanayeen waxay ku bixiyeen marka tiibaa waxay noqotay arrin aada iyo aad maaragtay runtii weli fadeexad maaha laakiin way noqon doontaa fadeexad haddii la helo in uu maamulku ka dambeeyo iminka waxaa keliya oo la hubaa inay ka dambeeyeen qolo yaryar oo maaragtay u shaqeeya hay-adda maaragtay i r s ta ah oo actually middle level ah aan ahayn madaxda sare hase ahaatee uu ka warhayey ilaa iyo two thousand elevenkii ninka directorka i r s ka ka ahaa aanuse maaragtay banaanka usoo saarin waan gartay waa ninkii laga fadhiisiyey xilka waa ninkii xilka laga fadhiisiyey ha waaxda cashuuraha maraykanka ee i r s waa wax ka madax bannaan siyaasadda waxaanu hogaamiye xubin ka mid ah golaha xukuumadda ee maamulka markaasi xilka haya waaxdan ayaa qiratay in sannadihii u dambeeyey si gaara u bartilmaameedsanaysay ururkan muxaafidka ah waxaana in muddahaba socday baadhis madax bannaan oo arrintan laga samaynayey baadhistan madaxa bannaani waxay keentay in shaqada laga yaryo agaasimihii waaxdaas mid kalena loo magacaabo su-aalaha la isweydiinaya se ayaa waxay yihiin in dowladdu ay arrintan wax ka ogeed iyo in kale ka hor intii ayna baadhistu bilaaban dan favor oo ah la taliyo sare oo aqalka cad ka tirsan ayaa sheegay in dowladdu ayna arrintan waxba ka ogeyn ka hor baadhistii la bilaabay isagoo la hadlayay barnaamijka face the nation ee telefishinka c p s ayaa waxa uu sheegay in dowladdu ay dibadda ka joogtay baadhistii arrintan ku socotay waxaa jira qaynuun asaasi ah kaasoo ah inaadan faragelin markii baadhis madax bannaani ay socoto ooanad weliba ka muuqan inaad faragelin samaynayso markaa waxaan dareensanahay in arrintaasi aan si wanaagsan ula tacaalay ayuu yidhi hase yeeshee hadalladaasi aqalka cadima raali gelin xubnaha xisbiga jamhuuriga pool ryan oo ah uu tartamihii xilka madaxweyne ku-xigeenka ee doorashadii hore ayaa arrintan ka hadlay isago oo sheegay in baadhista ay sii wadayaan ilaa ay gunta arrinta gaadhaan haddii haddaba baadhista socotaa ay muujiso in maamulka obama uu wax ka ogaa wixii ay waaxdu ku kacday dhib nooceeya ayaa arrintaasi ka soo gaadhi kara mar kale doctor hodan saciid horta waxaa laga yaabaa saddex sood inay u dhacdo arrintani inay habacsanaan oo xitaa inuu ogaado way ku khasbanayd arrintan waayo waxyaalaha isaga hooryim hoos yimaado o dhan inuu ka warhayo way ahayd marka ama isagu habacsanaan ha ku timaado ama ogaan la-aan ha ku timaado ama okas ha ku timaado horta baaritaankani muhiim buu noqonayaa imikana waxaad moodaaba in ari arrimihii ugu muhiimsanaa oo iminka u yaalay dowladda maraykanka iyo congresska labadaba ay kusii jeesteen waktigoodii iyo timekoodiiba ay ay siiyeen arrintaa haddii ay noqoto in arrintaasi kas u dhacday uu madaxweynaha iyo tiimkiisa dimuqraadiyadduna ay mas-uul ka ahaayeen ama ay fara ku lahaayeen de wax weyn oo khasaaro weyn oo usoo hoydeen weeye waayo waxa weeye su-aashu waxay noqonaysaa runtii waxay isugu biirshubanaysaa hadday arrintaas uu madaxweynaha iyo gruubkiisa ay ka dambeeyaan in sharcigii waddanka u yaalay la jebiyey in hay-ad federaala oo dawladdu ay lahayd loo maaragtay adeegsaday in haddana iyaga u gaara in tuun uu bilaabmi doono is-aaminaadii especially i r s-ku waxa weeye wa waa hay-adda lagu cabsi badan yahay uguna adag runtii hay-adaha federaalka ah haddii iyada laftigeedii ay soo gasho goldaloolo ay siyaasiyiintii ay iyagu kala raacraacayaan ama qoladii markaa haysata ay u noqon doonaan dhibaato weyn bay u noqonaysaa ta ugu dambeysa waa sharcigii waddanka u yaalay oo la dumiyey laakiin ultimately haddii ay noqoto inkastaba ha u dhacdee in uu madaxweynuhu iyo dawladdiisa iyo baadigiisu ay la ku lahaayeen waxay isku bedeli doontaa fadeexad si kastaba ha ahaatee hadallada ka soo yeedhay maamulka obama iyo sida ay uga falceliyeen markii ay arrintani soo baxday ayaa waxa diiday paul ryan oo xisbiga jamhuuriga ka tirsan People deserve a government that they can trust, that's honest, that's impartial. To try and suggest that this is just bureaucrats.
dadku waxay u baahan yihiin dowlad ay ku kalsoonaan karaan taasoo daacad iyo dhexdhexaad ah in la isku dayo in la sheegay in arrintu ay ahayd khalad ka dhacay maamule hawshan waday waan ognahay in arrintaasi ayna run ahayn ayuu yidhi baadhista arrinta la xidhiirta cashuuraha iyo labadii kale aan soo sheegnay ayaa u muuqday in muddo ay daba socon doonaan maamulka madaxweyne obama dhegaystayaal waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha maraykankoon maanta ku soo qaadannay muran u dhexeeya maamulka madaxweyne obama iyo ururka tea baadhiga ee xisbiga jamhuuriga intaynu barnaamij kan oo kale a mar kale ku kulmi doonana waxaan dhegaystaydin kaga tegaa sidaas iyo nabadgelyo